waa mar kale iyo barnaamijkeenna heesaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkan ibraahim ow dhambaalka ugu horeeya ma dhinacaaga mise waa dhinacayga aniga ayaa caasho kaa qaadanaya wuxuu dhambaalka naga soo gaaray axmed inshaar cabdulla gorod loo yaqaano iyo nuur sheekh daahir iyo maxamed cabdiweli iyo faarax maxamuud siyaad maxamed aadan faarax asad maxamuud siyaad fahmo maxamed xuseen mustafa xamda cali iyo dhammaan qoyska reer axmed iyo asxaabta waxa ay joogaan soomaaliya etoobiya iyo maraykanka waxaana jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laab ay gaarsiiyaan abshir axmed iyo marwadiisa wardo oo wiil uu ugu dhasha bay yidhahdeen magaalada dhobley waxaana wiilkaas loo bixiyey xudayfa abshir axmed waxaana ay leeyihiin allah ka dhigkiisoo weynaada oo qoyskiisa iyo dalkiisaba waxtar aamin ayaa leenahay anigana aamin ayaan raacinayaa dhambaalka ugu horeeya dhinacaygana waxa uu naga soo gaaray dhammaan baa la yidhi waa tahniid aroos marka hore dadka dirayana waxaa ugu horeeya dhammaan reer aadan dulaal dhammaan reer cali naasirna way ku jiraan iyo asxaab kaloo fara badan baa ku jirta iyo ehel dhammaan reer cabdulaahi karbuno dhammaan reer cadaawe iyo sidoo kale faadumo caafi sharuur iyo sidoo kale cabdirasaaq cali naasir sahre cabdi axmed asli xuseen salaad ubax xuseen salaad xaliimo cabdulaahi karbuuno iyo ilmaheeda deeqa cabdulaahi karbuuno iyo caruurteeda iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi karbuuno iyo caruurtiisa iyo faadumo axmed deye aadan dulaal iyo maryan xuseen salaad dhammaan ehelkaasi oo kala jooga baa la yidhi minneabolis nairobi jamaame iyo kismaayo waxay tahanid aroos hawada u marinayaan saafi siciid cali iyo cabdibaasid cabdicasiis aadan dulaal oo toddobaadkan arooskoodu ka dhacay magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxay leeyihiin intaan iyo in kale oo ka badanba waxay u rajaynayaan arooska cusub reerkii isku waara oo badkheyr qabana kala hela annaguna waxaanu leenahay aamiin waa tahay heesta ugu horraysa aan dhegeystayaashan caasha u soo qabanayno waa nafsi waxaa wuu dil ugu luqaynaya cabduwa xamar qoodh iyo nimcajam
ma og tahay dayaanadu waqaciyo hadiime nafsigiiyo kuursaegu qarax sideedana mayga qubay jariyo qawd dhadhagsaday qadhaarhkii mayga qubay jariyo qawd dhadhagsaday qadhaarhkii waana qiray inuu jiro
aadan qayrkood ninka uu jecel iyo kun qadarin jirin nabadana ku quunsada markii taluqayaaday dibu qumameyaan markii taluqayaaday dibu qumameyaan quruxay waxaad karin naftii qaaliga ahayd ee layga qarin jiray naftii qaaliga ahayd naftii qaaliga ahayd ee layga qarin jiray naftii qaaliga ahayd sawkan qiimaheedi dhacay waqtigiina kala qubay sawkan qiimaheedi dhacay waqtigiina kala qubay adigana ma ku qabsaday ma ku qabsaday ma ku qabsaday durbaqiiq marka baxay adigana ma ku qabsaday ma ku qabsaday ma ku qabsaday durbaqiiq marka baxay
adigo ay qandhiyo cudur qiriqiri ku galiyeen haddaan kaa qawaday waktigay isqalbayeen adigo ay qandhiyo cudur qiriqiri ku galiyeen haddaan kaa qawaday waktigay isqalbayeen anu igu qaloocdo waniga qaldhabaye anu igu qaloocdo waniga qaldhabayey quduradu isidake aniyada halkay mudan qofka loo qareeno aniyada halkay mudan qaniyada halkay mudan qofka loo qareeno qaniyada halkay mudan ma qiyaasi karaye qalbi jabaaya xaqiiqade ma qiyaasi karaye qalbi jabaaya xaqiiqade adigoon waxii qaba waxii qaban waxii qaban nolol waan ka qoosne adigoon waxii qaba waxii qaban waxii qaban nolol waan ka qoosne
halkaad qoonta dherigi wali way qalanto maqaaboobi nabarka qolofina masaari halkaad qoonta dherigi wali way qalanto maqaaboobi nabarka qolofina masaari way kala qacdi aadiyeediyo ooy kala qayaxaye qacdi aadiyeeshiyo heestaan kudhageeda waxaa nafsi intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii dhambaalada mar kale haddaan jalleecnana dhambaalkan waxau naga soo gaaray tahniyada roos baa cibaan looga soo dhiga marka hore dadka dirayana waxaa ku jira hooyo berey salaad qaasim iyo habaryaar aamina salaad qaasim abti maxamed salaad qaasin nuur ciidan cismaan iyo cabdulle ciidan cismaan dahabo ciidan cismaan iyo maryan ciidan cismaan iyo wardheer ciidan cismaan iyo calaso ciidan cismaan xabeeb ciidan cismaan iyo waxaa la yidhi abayo muumina aadan abikar iyo doctor cabdulaahi cusmaan ulow waxay dhammaantood hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan yaan laga tegin baa la yidhi ikraam cali xuseen waxay dhammaantood iyaga oo jooga magaalada beledweyne muqdisho iyo sidoo kale mukayle koonfur afrika iyo meelo kale waxay hambalyo iyo bogaadinba gaarsiinayaan mahad ciidan cismaan iyo maryan macalin saalax oo meherkoodu iyo arooskooda wada socdaba uu shan iyo tobankii bishan julaay ka dhacay xaafadda holwadaag ee beledweyne waxay leeyihiin isku waara wabad khayr qabana rabbaha idinkala siiyo aamiin waa tahay heesta xigta noo soo qabo waxaan soo qabanayaa heesta halku dhegeedu yahay sow adiga maaha waxaa ku nanka luuqaynaysa agtaga naftu uma ogola waxaa ku luuqaynaysaa fanaanada deeqa axmed gey
So I think waa tahay heesow adiga I'm maaha sheekh axmed geel ayaan intaas kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada dhambaalkan wuxuu nooga yimid cabdulaahi dubashar maarke ayuub yuusuf cabdulaahi ciid cusmaan siciid bashiir maxamed xaaji iyo shoobare nuur saalax iyo igraan yuusuf cabdulaahi idman yuusuf cabdulaahi iyo dhammaan reer qoorgaab maxamuud qoorweyne iyo waxay yidhaahdeen luul jaamac timir iyo ugu dambaynsa xamdi maxamed axmed xamdi xiis dhammaan dadkaasi waxay jecel yihiin iyagoo jooga kambaala in ay taan iyada halkan ka gaarsiiyaan cabdixukun maxamuud warsame iyo ruqiyo macalin maxamed oo ku aqalgalay beled xaawo waxaana ay leeyihiin guurkiina guur khayr gurigiinana guri naga aamin ayaan leenahay waa tahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray waa hambalyo meher wacan ciwaan looga soo dhigay dadka dirayana ay ugu horeyso yurub axmed maxamed maxamed muuse maxamed ayaa ku jira iyo sidoo kale ibraahim ciise maxamed bushaaro baanday baa la yiri iyo nimcaan jaamaac iyo sidoo kale sadiiq aadan iyo cabdiraxmaan axmed nuur iyo suuri maxamed diriye dhammaan reer maxamed diriye oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay ambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan lamaanaha aan kala dhicin baa la yidhi cabdirasaaq maxamed iyo marwadiisa qaaligaah nimco maxamuud oo meherkoodu ka dhacay magaalada burco gaar ahaan hotel mansoor afar iyo labaatankii bishan juulaay ee sanadkan ducada waa ustaad dandure baa layidhi arooskaasi ka dhacay burco waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii aad kula kulantaan bashibshi iyo barwaaqo ee bana uda kala siiyo owlaad baariya waa tahay caasho dhambaalkana waxa uu ku bilowdo ugu horeyn waxaan salaamaynaa bahda v o a gaar ahaana caasho udiyo daanduray waanu idinka guddoonay salaan kadib waxaana habay yidhaahdeen gaafa cabdishire iyo sade weerarood iyo suldaan axmed daacad iyo mahad wiil warsame iyo cabdiqaadir yoolax iyo cawil cali dheereye mursal geele garwaxo iyo waxay yidhahdeen axmed duraan warsame iyo maxamuud bedel diiriye iyo maxamed bashiir sugule iyo maxamed cabdi sugule iyo cabdulaahi xirsi cali wadani iyo cabdiqaadir sheekh warsame waxaana ay dhammaantood jecel yihiin inay hambalyo kal iyo laaba ay gaarsiiyaan cabdulqaadir axmed diiriye iyo huuno cabdulaahi cabdi oo ku aqalgala bay yidhaahdeen degmada cabdwaq waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahaydin kala siiyo ubad qeyr qaba aamin ayaa leenahay anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalkan ibraahinow waa dhambaal ka duwan sida dhambaaladii aanu akhrinaynay loo soo qorayey waxaan marka hore salaamaynaa baa layidhi daadihiyaasha barnaamijka salaamaha marka xiga baa layidhi waxaa hambalyadan diraya dhammaan reer cabdi saayiq meel kasta oo ay dunida ka joogaan iyo dibaddiisaba waxaanan u dirayna bay yidhaahdeen injineer axmed muuse cabdi iyo barwaaqo farxaan maxamuud oo meherkooda uu ka dhacay magaalada berbera taariikhdu markay ahayd bishan juulaay toddobadeedii ee sanadkan laba kun sagaal iyo toban waanad ku mahadsantihiin baa layidhi in aad noo gudbisaan dhambaalkan laakiin ibraahimna waxaa lasoo raaciyey tix dheer iyo gabay iyo aad uma kala aqaano laakiin waxaa la yidhi hordhaceeda maansadan hambaliyada jacaylka ah hala dhowro caashaqa haye guur loo haloosiiyey haye wad hadda hayb loogu sahan tegey habka loo agaasimay haye sida loogu howlgalay haye maankaad ka Maankaad ka garataa garataa.
haye sii wadi karne waa haybad gobonnimo hiddo lagu arooriyo dhaqan lagu hirtaa jira hanadka iyo gabadhuna duco hagar la'aaneed ha inaga guddoomaan hoy lagu baraariyo arooskiinna hooda leh hor ilaahay waa guul hadda iyo hadhowtaba hadalkuna idiin furan haasaawihiinniyo habka aad u dhaqantaan waa hawl idiin taal rabbi ha idin siiyee ubad fiican kale hela hor ilaahay aamiin aad baa loogu soo duceeyey oo aad tahay dhammaan reer cabdisaayiq waxaan filayaa hambalyadaasi ay gaarsiinayaan injineer axmed muuse cabdi iyo marwadiisa fardowse maxamuud oo ku aqalgalay magaalada berbera in ay dhegaysanayaan aadna ugu bogi doonaan een, suugaantan loo soo tariyey waa tahay waxaan markana dhegeystayaasheenna u soo qabanaynaa heesta daraato waxaa uu jir ugu luqaynayaa cabdulaahi cumar xarago iyo kisi xaja nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka waa u dog dabadkaaye waa u dog dabadkaaye nafta meel dudaysa damaqeeda xanuunka nafta meel dudaysa damaqeeda
dabalanayo hojinayodaamu nin dabalanayo hojinayodaamu hadduu robku darooro hadduu robku darooro nin dabalanayo hojinayodaamu nin dabalanayo hojinayodaamu hadduu robku darooro hadduu robku darooro مدري مقوياني تبكي عشقه مدري مقوياني تبكي عشقا مكو قبل مكو قبل مكو قبل مكو قبل مكو قبل مدري مقوياني تبكي عشقه مدري مقوياني تبكي عشقا مكو قبل Makugube, Makugube, Makugube, Makugube. Ita maqday dahab lamudi darate, darate, darate, darate. Mahakugade, darate, darate, darate, darate. Mahal ku gade.
dhambaalka dhinacayga ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray hooyo faadumo nuur iyo sidoo kale aabe cabdi yuusuf xasan cabdi iyo ustaad maxamed cabdulqaadir iyo cadnaan maxamed salaad iyo sixaam cabaas muuse iyo saadiq aadan xidig iyo ugu dambayntii bedri ibraahim cabdulaahi waxaa kaloo ku jirta waxaa kaloo ku jira saxardiid xaashi dhammaantood waxay iyagoo isku duuban hambaliyo iyo bogaadin hawada u marinayaan ustaad xuseen cabdi yuusuf iyo gaclisadiisa baa la yiri aan ka dhicin nejma sheekh maxamed orooskoodu ka dhacay taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan juulaay magaalada dhuusamareeb waxay leeyihiin isku waara ubad khayr qaabana kala hela aamiin aamin ayaan leenahay waxaa noo baaqayaa cabdilatiif barrow eedan iyo maxamed sheekh shaaxi iyo mursal cali keerow iyo xasan sukarow abshir mandela waxaana ay jecel yihiin inay taanid u diraan cabdinaasir aadan madgas iyo marwadiisa cibaado cabdulaahi xasan oo gabar ay ugu dhalatay magaalada baydhabo ducaduna waa xaggina ay leeyihiin gabadhaas allah ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeeda iyo dalkeeda iyo dadkeedaba wax tarta heesta ugu dambaysay dhegaystayaasha ibraahim aan uga tegaynana waa heestaan ku dhageedu yahay in aan ku aaminay ogow in aan ku aaminay ogow yaa qaada waxaa ku luuqaynaysa fanaanada aamin sahra maxamed barqadle iyada ayaanu kusoo gebagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan daandurey oo dhammaantiinba idin leh sidaas iyo nabadgeli
adduunyada raaxadeeda ilaahay ku
ayoogo ubax guyo qarag saamo ubax guyo qarag saamo inanku aamin ayoogo afkaaga madow aroortiishii aragta ayaan le afkaaga madow aroortiishii aragta ayaan le ilwaad quruxow isoo eeg andaawadu aynigaage ilwaad quruxow isoo eeg andaawadu aynigaage ubax guyo arag saamo ubax guyo arag saamo inanku aamin ayoogo ubax guyo arag saamo ubaxguyo arag saamo inanku aamin ayoogo ayaanta adiga maqnaataan ilmeeya wadaayo ayaanta adiga maqnaataan ilmeeya wadaayo aqalka ma gale albaabkiisiyo ardaagiisaan istaaga aqalka ma gale albaabkiisiyo ardaagiisaan istaaga ubax guyo arag saamo ubax guyo arag saamo inanku aamin ayoogo ubax guyo arag saamo